waddamada kenya iyo iiraan ayaa waxaa markii hore ka dhexeeyey xiriir ganacsi oo wanaagsan waxaana iiraan ay kenya markii hore usoo dhoofin jirtay ganacsigeeda saliidda kaasoo lagu qiyaasay ilaa afar milyan oo tan oo saliida hase yeeshee xiriirka labada wadan ayaa xumaaday markii sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii uu mugdi soo kala dhexgalay xiriirka diblomaasiyadeed ee kenya iyo iiraan arrintaasi ayaana sababtay inuu hakad galo xiriirkii ganacsi ee labada wadan madaxweynaha iiraan ibraahim ra'iisi ayaa safarka uu ku marayo qaaradda afrika waxa uu xal ugu raadinayaa sidii ay dowladdiisa dib ugu soo celin lahayd xiriirkii diblomaasiyadda ee iiraan ay ku lahayd dowladaha qaaradda afrika kaasoo uu saameeyey iskaashiga reer galbeedka iyo geeska afrika madaxweynaha dowladda kenya william ruuto iyo madaxweynaha iiraan ibraahim ra'iisi ayaana magaalada nairobi ku kala saxiixday heshiis is-afgarad ah oo ka hadlaya arrimaha ay iska kaashanayaan labada dowladood haddaba maxay ka wada hadleen labada madaxweyne waa madaxweyne william ruuto iyo madaxweyne ibraahim ra'iisi waxaan su-aashaasi weydiiyey anas maxamuud oo falanqeeya arrimaha kenya ee xiriirka caalamiga ah labada madaxweyne ibraahim ra'iisi iyo iyo william ruto shan heshiis ayay maanta gaareen oo oo ay kala sixideen kadib wadahadal ay ku yeesheen aqalka madaxtooyada ee nairobi heshiisyadan waxaa ka mid ah iskaashi in ay iskala sameeyaan dhanka caafimaadka xoolaha in sidoo kaleete maqaarka caanaha iyo hilibka kenya lagu soo saaro in loo dhoofiyo dalkaasi iiraan waxaa sidoo kale ay ku heshiiyeen tan labaad oo ah inay iska kaashadaan dhanka teknolojiyadda iyo dhanka isgaarsiinta oo labada dal ay dhankaasi iskaashi ka sameeyaan tan kale oo markaasi inay iska kaashadaan dhanka dhaqanka labada dalna in dhankaasi ay ka shaqeeyaan sidii xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya dhanka dhaqankana ay markaasi usii xoojin lahaayeen arinta kale oo sidoo kale ay labadan dal ay maanta ku heshiiyeen inay iskaashi iskala sameeyaan waxaa kamid ah arintan kalluumaysiga iyo iyo sare u qaadida dhaqaalaha buluuga ama blue economy wax loo yaqaano in sidoo kale ay ay iskaashi iskala sameeyaan iyo sidii loo taageeri lahaa kalluumaysatada dalka gudihiisa iyo sidii ay uga faa'iidi lahaayeen khibradda iyo aqoonta ay leeyihiin iiraan oo ay u leeyihiin dhanka kalluumaysiga iyo iyo tan ugu dambeysa oo markaasi inay iska kaashadaan dhanka farsamada gacanta iyo iyo sidii loo taageeri lahaa kolejyada iyo iyo jaamacadaha farsamada gacanta lagu barta ee wadanka iiraanna waxay ballanqaaday in kenya ay dhankaasi ka taageeri doonto si dhalinyarada kenya ay u helaan xirfad ay ku shaqaystaan si loo tababaro si ay u helaan waxbarashada ay u baahan yihiin iyo weliba sidoo kaleete in iskaashi ay sameeyaan xarumaha farsamada gacanta ee dalkaasi iiraan iyo kuwa ku yaala gudaha wadanka marka waa arrimihii ugu badnaa oo oo maanta dhinacyadan ay kala sixideen sidoo kale waxaynu ognahay iiraan in waa kenya in iiraan ay u dhoofiso caleenta shaxa ilaa sida la sheegay toban milyan oo kiilo ayaa markaasi la sheegaa in ay ay kenya u dhoofiso dalkaasi iiraan marka labada dal xitaa waxay iska kaashanayaan dhoofinta caleenta shaha maadaama aynu ognahay in kenya caleen badan oo caleenta in kenya caleenta shaha lagu soo saaro oo badan marka boqol kiiba labaatan waxaa laleeyahay caleenta shaha ee kenya lagu soo saaro wadanka iiraan ayaa loo dhoofiya waana wadanka sida la sheego caleenta ugu badan ee shaha ee lagu soo saara kenya iibsada marka iskaashigooda waxaynu isdhihi karnaa wuu xoogan yahay ibraahim ra'iisi madaxweynaha dowladda iiraan waddamada kale ee qaaradda afrika ka tirsan ee uu booqashada ku mari doono waxaa ka mid ah dalalka uganda iyo zimbabwe kuwaasoo uu sidoo kale uu kala hadli doono arrimaha iskaashiga iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo ganacsi ee iiraan iyo dowladahaasi khadar maxamuud xareed v o a nairobi